maalintii shalay waxaa degmada dayniile ee magaalada muqdisho ka dhacay dil uu geystay askar ka tirsan dowladda federaalka kaas oo loo geystay wiil dhallinyaro ah dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay albaabka hore ee xarunta degmada dayniile ee magaalada muqdisho iyadoona lasoo warinayo in askariga dilka geystay uu isaga baxsaday goobta uu falka ka dhacay wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray saciid mustafa axmed maamulka degmada dayniile ayaa wax tilaabo ah qaaden iyadoona saciid lagu dilay xarunta uu ku shaqeeyo maamulka horteeda si kastaba aatee askarta dowladda federaalk ayaa caadaysay daalinta dhiiga dadka rayidka ah ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsiga dhibaatooyin kale ee ay nolol yihiin bulshadan